بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبiga عalaيه الصلاaة وaسلاaم wuxuu yidhi dacuunii maa tarakتكم dacuunii iiga leexda maa tarakتكum waxa aan idinkaga tegay yacni wixii aan ka aamusay oo aan ka leexday iga daaya oo ka leexda faإnamaa أhlaka man kaana qablakum dadkii idinka horeeyey waxaa halaagay kahratu su'aalihim su'aashooda badnaanshaheeda waاkhtilaafuhum iyo khilaafkooda calaa anbiyaa'ihim ambiyadooda ay isku khilaafayaan faidaa nahaytukum can shayin haddaan wax idin amro haddii aan wax idinka reebo fajtanibuuhu ka reebtooma oo ka dheeraada waidaa amartukum bishayin haddaan wax idin faro waidaa amartukum biamrin haddaan wax idin amro fa'tuu minhu waxa aan idin amray la imaada ma staطactum intaad awoodaan dacuunii maa taraktukum fainamaa ahlaka man kaana qablakum kahratu su'aalihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim rasuulka calayhi salaatu wasalaam fii hada alxadiid wuxuu ummaddiisa ka reebayaa su'aalaha aan loo baahnayn sharcigana uusan ka hadal inay raaraadiyaan oy baarbaaraan wixii aan idinkaga tegon ka leexday ka leexda buuy hay weydiinnina faraha ka qaada maxaa yeele dadka idinka horreeya waxaa halaagay laba arrimood su'aalo fara badan iyo khilaafka ambiyada ay khilaafayaan labadaas sababood waa labadii sababood ee halaagtay ummadihii idinka horreeyey kahratu su'aalihim waxay culummadu ku macneeyeen in loola jeedo as'ilada aan muhiimka ahayn oo sharciga uu ka aamusay oo aan loo baahnayn markaa in nebiga la weydiiyo ama la baarbaaro arrintaasuu nebigu nahyinaya calayhi salaatu wasalaam waana ummaddii dadka inaga horreeyay wixii halaagay wuxuuna xadiidkan arrintaasi kala mid yahay qowl اllahi caza wajal yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum dadka mu'miniinta ah ha weydiinina arrimo hadday idin muuqdaan idin murugo gelinaya waxay aanan idinka farxinaynin oo murugo laga yaabo inay idinku noqdaan su'aalahooda iska dhaafa ha weydiinnina marka su'aalaha faraha badan oo aan ahayn calaa wajhi listirshaad ma aha su'aal qofka uu rabo ama uu u weydiinayo sow waddadii xaqa aha ugu hanuuni lahaa ama faa'iida diiniya uu ku raadinayo waa su'aalo dheeriya oo aan loo baahnayn gaar ahaan waqtu nusuuli lwaxyi wakhtigii waxyiguu soo degaya ee nebigu noolaa sala allahu caleyh wasalam as'ilada qaar waxaa laga yaabaa in laga dhaxlo waxaan la mahdin oo culays iyo dhibaato ay ka yimaadaan waxaa ka mid a su'aalahaasi su-aashii xajka ku saabsanayd ee nebigu dhibsaday calayhi salaatu wasalaam inuu ka jawaabo markuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam in la xajinayo oo xaj la yska rabo ayaa nin saxaabada ka mida wuxuu yidhi afii kulli caamin yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ma sanad walba xajku sanad walba miyuu waajib yah waa ka aamusay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhowr jeer ku celceliyey ayuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xajku fi lcumri waa mara waaxida hal mar ayuu qofka waajib ku yahay haddii su-aasha aad i weydiisay nacam aan ku jawaabi lahaana sanad walba xajka waajib uu idinku noqo lahaabu acdamu lmuslimiina jurman muslimiinta kan ugu dembiga badan waa qof su-aashiisa darteed dadka muslimiinta wax looga xarimo oo wax xalaal u ahaa su-aashiisu ay dhaliso in laga xarimo su-aalaha marka aan loo baahnayn qofkana uusan hanuun ku dalbaynin iyo waddadii xaqa ahaa inuu ku ogaado in laga tagaa wanaagsan ma ahan keliya fii cahdi الnabiy calayh الsalaatu wasalaam waqti walba in laga tagaa wanaagsan khaasatan su-aalaha faa'iido weyn oo ku jirta ama ka laga dhaxlaya aysan jirin a'immadii salafka ridwaan ullaahi calayhim maysan jeclayn su-aalaha noocaas oo kale ah inuu qofka waxaan dhicin weydiiyo weydiidi jireen inay ka jawaabaan qaarkoodna waxay dhihi jireen arrintaadi weydiinayso ma dhacday hadduu yidhaahdo maya waxay dhihi jireen markay dhacdo imow markay arrintu kugu dhacdo ama aad aragto markaa kadib su-aashaas kaan laakiin su-aal aan arrinteedu dhicin kaaga jawaabi mayno maxaa yeele su-aal hadda faa'iido gooniya ku jirta ma aha laakiin waxaa kala duwan qofka markuu ku sugan yahay fii maqaami tacliim oo wax baranayo iyo markuu yahay qof saa'ila oo aan wax baranaynin oo caamiya laakiin su-aalo iska keenaya waa kala labo qofka markuu ardaya su-aalo markaas ku taagan uu u baahan yahay inuu ka ishkaal baxana waa u baahan yahay su-aalo duruustiisa ku tacalluqdana waa u baahanaya wax dhacay iyo waxaan dhicinba waa u baahan yahay inuu wax ka ogaado maxaa yeele daalibu cilmi waay cilmigu kuma saabsana wax dhacay keliya in la ogaado laakiin masaa'il hadda aan taagnayn ayaa laga yaabaa berri inay timaado aqoonteedii inuu yeeshana qofku waa u baahan yahay ma weydiin karaa darsigii maalan soo mara ama darsiga uu dhiganayo as'ilada uga soo dhalata ama ha dhacdo ama yaysan dhicin waa weydiin karaa mas'ala ka ishkaalgelaysa masaladaas ama ha ahaato mid hore loo arkay ama yaan la arag waxaa laga hadlaya qofka daalibucilmiga ee su-aalaha faa'iidada la weydiinaya ma ah wuxuu nebigu reebaya calayhi salaatu wasalaam ee waa su-aalaha aan hadda ku saabsanayn waxbarasho markaas faa'iido ku jirtana aysan jirin su-aalahaas faraha badan waa wixii keenay halaaggii dadkii naga horreeyey waxaa kaloo dadkii naga horreeyey halaagay khilaafka ambiyada la khilaafayo oo laga hor imaanayo waxyaabihii rususha ay la yimaadeen calayhim asalaatu wasalaam intaa markuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qaacidowna siiyey qaacidadaas awgeedna ayuu shiiku xadiidka halkan u keenay ilan kitaabka waa jawaamicu alakhbaar akhbaarta kuwooda wax kulminaya ayuu shiiku jamciyey raximah allahu tacaala xadiidku marka waa min jawaamic alkelim qaacidaana ku jirta qaybta dambe ee xadiidka wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan wax idinka reebo ka dheeraada haddaan wax idin amro intaad awooddaan kala imaada hadalkaas waa caam soo ma wixiina laga reebayay ka dheeraada in istatactum nebigu ma dhihin sala allahu calayh wasalam haddaad awooddaan ka dheeraada ma aha wixii lagaa reebo waa inaad ka dheeraato inaad awooddo lagugu xiri maayo maxaa yeele kulli waad awooddaa waxaadan awoodin inaad ka dheeraato ilaahayba subxaana wa tacaala ka dheerow kuma dhihin wax walboo lagaa nahiyey waa ka fogaan kartaa waadna ka hari kartaa sidaa darteed istitaaca kuma xirna nahyigii istitaaca laguma xirin faidaa nahaytukum can shayin fajtanibuuhu ka fogaada oo ka dheeraada laakiin awaamirtii waxaa lagu xihay istitaaca maxaa yeele waxaa jira waxyaaba ma'muuraad oo la ysfaray xaaladaha qaarna uusan qofka awoodi karin maxaa la leeyahay intaad awoodi karto kala imow waidaa amartukum bishayin ama waidaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum intaad awooddaan kala imaada maalan qofkan wuu jiran yahay ma awoodi karo qiyaam iyo istaag salaaddii inuu tukadana waa rabaa qiyaamkii waa ka tegayaa waa fadhiisanayaa soo ma intuu awoodi karou la imaanaya fadhi buu awoodi karaa fadhi uu ku tukanayaa hadduu fadhiga awoodi waayo jiif ayuu ku tukanayaa waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staactum intaad awoodaan kala imaada wuxuu la macno yahay fattaquu llaaha ma staactum ilaahay ka baqa intaad awoodaan macnaa ma'muuraadkii la imaada intaad awoodi kartaan intaadan awoodina laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha ilaahay kuguma kallifin waxaadan awoodi karin laakiin intaad awoodi karto waa inaad la timaado xadiidkan marka wuxuu ka hadlay ficlu lma'muuraat iyo tarku lmanhiyaat in laga tago waxyaabihii la yska reebay waxyaabihii la ysfarayna lala yimaado in wixii lagaa reebay aad ku dhacdo iyo in wixii lagu amray aad la imaan weyso labada waa laba dembi waaye laakiin labadaa dembi midkee weyn tarku اlma'muuraat iyo ficlu اlmanhiyaat ma'muuraadkii inaad ka tagto wixii lagu faraad la imaan weysa adoo awoodi kara waa ismi iyo dembi waxaa kaloo dembi iyo wixii lagaa reebay inaad ku dhacdo laakiin labada dembi waa kala wen yihiin waxaa weyn wixii ilaahay ku amray inaad inaad ka tagtood la imaan weysaa weyn labadaa dembina waxaa ku kala dhacay ibliis iyo aadam aadam calayhi salaam arrintuu ku dhacay waxay ahayd waa ficlulmanhiyo wax laga reebay uu sameeyey laakiin ibliis calayhi lacnatullah wuxuu ku dhacay wax la amray ayuu diiday ilaahay aadam waa ka toobad aqbalay ibliisna waa lacnaday oo waa dheereeyey waxaa laga qaadanayaa bay yidhahdeen culummadu allah subxaana wa tacaala hadduu addoonkiisa wax amro waxna ka reebo inuu wuxuu amray diido iyo inuu wuxuu ka reebo uu ku dhaco cindallaahi waxaa weyn wuxuu amray inuu diido ka hor yimaadaa ilahay agtii ku weyn walidaalika aadam calayhi salaam waxaa laga reebay inuu geedkii cuno oo ilaahay ka xarime oo asiga iyo xaaskiisa lagu yidhi ha u dhowaanina geedkaas faakalaa minha geedkii bay cuneen nahyigii bay ku dhaceen soo maa wix ilaahay ka reebay ku dhaceen ibliis waxaa la yidhi u sujuud aadam marka allah subxaana wa tacaala si guud uu malaa'igtii u amray ibliisna uu meeshaasi wax ka jooga waa diida inuu sujuudo ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waa diiday waa isla weynaaday allah subxaana wa tacaala aadam waa ka toobad aqbal fajtabaahu rabbuhu fataaba calayhi wahadaa ilaahay baa doortay aadam alla waa ka toobad aqbalay waana hanuuniyey aadam ama ibliis waxa uu yidhi alla waina calayka lacnatii ilaa yowmi اddiin lacnadayda ayaa dushaada ahaatay ilaa yowmi اljaza malcuun baa tahbal waana la soo eriyey ibliis hoygiisa iyo meeshuu ku dambaynayana mar walba waa jahannama ciyaada biاllah marka tarku lmanhiyaat acdamu min ficli lmanhiya tarku lma'muuraat acdamu min irtikaabi اlmanhiyaat sidaasay yidhahdaan culummadu tarku lma'muuraati acdamu min irtikaabi almanhiyaat ma'muuraadkaoo laga tago waxay ka weyn yihiin manhiyaadka ama waxyaabaha la yska reebay oo lagu dhaco ayay ka weyn yihiin waxaa kaloo xadiidkan aan ka faa'iidaysanaynaa haddii qofkii wixii sharcigu amray la yimaado ijtihaado uu dadaalo sidii allah subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa ay u amreen asigana uu awoodi karay oo ula yimaado markuu cibaadadii la yimaada kadibna ay soo baxdo wax khalala ama dhaawaca ama naqsiya inay jiraan ma ku soo celinayaa cibaadadaas mase waxay noqonaysaa cibaada saxiixa cibaadadaas cibaado saxiixa we tusaale waxaa u ah min shuruudi salaa waxaa ka mid a istiqbaalu lqibla salaada shuruuddeeda waxaa ka mid ah qofka markuu tukanayo inuu qiblada qaabilo qofkaani wuu dadaalay dhul bahgooyaa buu joogaa maalan wuxuu joogaa meel aan masaajidna ku aalin cidnana aysan deganayn dad qiblada u tilmaamana uusan heli karin jihadii qibladana ma yaqaan qofkaasi waa ijtihaadayaa waa dadaalayaa muxuu ku dadaalayaa sidii qibladii uu ku ogaan lahaa ayuu ku dadaalayaa dadaal kadib wuu dadaalay bacda alijtihaad waxaa dannigiisa iyo malihiisa raajixa ay noqotay qibladii maalan inay jihadan ka jirto hadda annaga qiblada noogu aadanta saasuu u maleeyey asiga markaa qiblo uma aha ama kaba soo qaad jihadan bari buu u maleeyey inay qibladii jirto xaggii buu u tukaday markuu afartii ragco tukadee salaaddii cishaha waa habeen maalan ou salaaddii ka baxay ayaa qofi u yimid carriga kala yaqaan ama xidigaa jira la kaashadoo loo kaashado jihada qiblada yaqaana waxaa lagu yidhi war jihadaa u tukatay jihadii qiblada ma aha jihadii qiblada jihadaas waay way kaa qaldan tahay oo meelaan qibladii ahayn ayaad u tukatay wuxuu ogaaday bacda salaa inuu u tukaday jihadii qiblada jihaan ahayn salaaddii baatila miya oo ma ku soo celinayaa mase waxaa la leeyahay markuu cibaadadan la imaanayay wejigii sharciga ah waa ula yimid ku soo celin maaya salaadiisu waa saxiixa miyaa la leeyahay midda dambea la leeyahay salaadiisu waa saxiixa maxaa yeelay ninkaasi xadiidkaanuu ku dhaqmay qaacidadaanuu ku dhaqmay waidaa amartukum biamrin fa'tuu minhu ma statactum intuu awoodi kara waa la yimid sida uu awoodi karowna ula yimid wax taqsiiraya gaabin ma samaynin falaa icaadata calayh qofkaas wax soo celina laguma laha salaadiisu salaad saxiixa we maxaa yeele markuu tukanayay wuxuu u tukaday sifo sharciya oo ugu wanaagsan uu awoodi karay qofkaasi waxyaabaha xadiidkan laga faa'iidaya ayayna ka mid tahay waana qaacido caama mana aha mas'aladaas keliya tus- een, in macnaa ay gaar ku tahay cibaado walba oo qofka uu la yimaado sidii loo amray uu awoodi karay kadibna khalal soo baxo falaa icaadata calayhi wax soo celina laguma lahan cibaadadaas waidaa amartukum bishayin faatuu minhu ma statactum xadiidkaana u daliila xadiidkan ayaa u daliila marka xadiidkan qawaacid fara badan ayay culummadu ka qaateen oo ku saabsan waxyaabaha la yska reebay iyo waxyaabaha la ys amray intaba قال رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله من لا يرحم الناس قف كان ضدك أن حريصا لا يرحمه الله الله سبحانه وتعالى أمن حريصته متفق عليه حديث قال له منطوق يا مفهوم منطوقي سوحوي منطوق waxaa laga wadaa dhawaaqa xadiidka waa cadda oo waxa waaye qofkii aan dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisto maxaan ka fahmaynaa mafhuumka xadiidka laga qaadanaya waa maxay mafhuumkiisa waxa waaye qofkii dadka u naxariista ilaaha u naxariista xadiid kalena nebigu ku caddeeyey mafhuumkaasu wuxuu yidhi alraaximuuna yarxamuhum اraxmaan irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi اsamaa kuwa naxariista ilaahay baa u naxariista u naxariista dadka dhulka ku sugan waxaa idiin naxariisanaya allaha carshigiisa ka sarreeya allaha samada ka sarreeya idiin naxariisanaya waa ballanqaad qofka hadduu naxariisto ilaahay baa u naxariista subxaana wa tacaala xadiidkan marka nebiga alayh slat slam wuxuu nagu boorinayaa alraxma ila alkhalqi in khalqiga loo naxariisto loo dhibriyo raxmadu waa laba nooc raxmo qofka ilaahay ku beeray oo dabeecad u ah dadku waa kala naxariis badan yihiin xagga abuurista qofna waa qof raxiimah oo naxariista u dhashay dabeecad ay u tahay oo qof dhibban hadduu arko uma adkaysan karo qof hadduu arko wax een, culays haysto wuxuu ku dadaalayaa culayskaasuu wax kala qaban lahaa waa dabeecad waxaa laga yaba inuusan diin waxba ka aqoon laakiin dabeecad ilaahay ku beeray wey. waa sifo fiican sifaadka wanaagsan ay ka mid tahay qofka ilaahay dabcigaa siiyey qofna dabeecadaas naxariista uma dhalan laakiin waa raadiyaa maadaama uu arkay fadliga ay leedahay fi sharci uu isku dayaa inuu la yimaado asoo diinkii ku dhaqmaya naxariista ilaahayna raadinaya kaas asigana waa fiican yahay waxaa soo haray midaan u dhalan iskana raadinaynin midkaasi madmuum waay midkaasi mid fiican ma aha dabeecadna uma aha sharci inuu dabaqana kuma dadaalo oo asoo sharciga dabaqaya dadka uma naxariisto qofka hadduu dadka u naxariisan waayo ilaahay u naxariisan maayo subxaana wa tacaala naxariista ilaahayna ilbiriqsi kama maarmo qofka mar walba u baahan yahay maadaama naxariista ilaahay aad mar walba u baahan tahay si aad naxariista ilaahay ku hesho u naxariisa addoommada ilaahay u dhibri naxariistaasi waxaa la rabaa qolo walba ama bulshadu noocyadeeda kala duwan say u kala jilcan yihiin inay naxariistaadan ugu kala badan tahay maxaa yeele dadku waa kala jilcan yihiin qof waa miskiin qof waa hani isku si ma aha inaa ula dhaqmaysid qof waa qof weyn oo awood leh qofna waa cunug yar oo aan garaad badnayn oo waa ciyaal waxaa la rabaa naxariista ciyaalka aad u samaynayso inay ka badan tahay midda aad dadka waaweyn aad u samaynayso maxaa yeele ayaga way mudan yihiin lidacfihim in loo naxariisto mar walba raxmadaada waxaa la rabaa inay ku badato ducafada iyo masaakiinta iyo dadka taagta daran rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid nin acraabiya asoo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu la joogo cunug awow u yahay oo dhunkoonaya nabigaa dhunkooda calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi atuqabiluuna sibyaanakum carruurtiinna ma dhunkootaan buu yidhi ilmaha miyaa dhunkoota waa reer baadiya waad adag yahay ina lii casharatan min alwalad maa qabaltu minhum axadan buu yidhi toban carruurahaan dhalay weligay mid ka mida ma dhunkoon buu yidhi tobankaa carruurta ah wuxuuba la yaaban yahay ilmo la dhunkoonayu la yaaban yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay haddii ilaahay qalbigaaga naxariis ka siibay ma anigaa naxariis kuu heli kara buy haddii ilaahay naxariistii kaa qaaday oo qalbigaaga wax raxmaa uusan lahayn aniga naxariis kuuma heli karo raxmo kuma siin karo haddii ilaahay qalbigaaga ka siibay min araxma waxaa ka mid a marka caruurta oo qofka uu naxariisto kuwuu dhalay iyo kuwuusan dhalin labadaba maxaa yeele dhammaantood waalid inuu u yahay la rabaa inuu ka u ictibaariyo inuu u dhibriyo haddii midkood dhib gaarayo oo arko ilmaha mararka ilmaha inta badan ma yaqaanaan waxa dhibkoodu ku jiro waa inaad ka qabato hadday dagaalamayaan hadday wax isgaarsiinayaan haddaad damacda inaad la hadashana inaad kula hadasho hadal naxariis ku jiro ilmaha naxariis in la baro waa tarbiyada wanaagsana waxaa ka mid a in naxariis lagu barbaariyo laakiin haddii jafaa lagu barbaariyo oo dil iyo lacnad iyo habaar iyo cayl iskugu daro asigana sidaasu hadhowta u dhaqmaya markuu weynaado wuxuu wixii ka hor yimaado waa laynaa asigana ilaa saas saas lagu hayn jiray wax naxariisa sooma arag hadduusan soo arag asagana naxariisa maayo ilmaha marka in loo naxariisto dhibrin loo muujiyo iyo dadka waaweyn ee masaakiinta ah intuba waxaa weeye waa min araxma oo la doonayo qofka inuu la yimaad xataa hadduusan ilaahay u abuurin subxaana wa tacaala inuu la yimaad rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaa raxiim sida ilaahay ku sifeeyey laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa mid dhibrin badan oo naxariis badan calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu soo booqday ama uu u tegay gabadhiisa oo markaa cunugay dhashay uu ku sugan yahay fii sakaraati lmowt markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam cunugii loo keenay nebigu waa ooyey sala allahu calayh wasalam cunugii oo maaragtay naf qaadmaya markuu arkay sacad baa wuxuu ku yidhi maa haadaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahi waa maxau yidhi arrintaas samaynaysa ma adaa ooynaaya sacad baa dhahaya nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haadihi raxmatun yajcaluha allahu fii quluubi cibaadihi wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilintan aan ooynaya naxariis waaye buy ilaahayna naxariistaasi wuxuu yeelaa qalbiga addoommadiisa cidduu doono oo addoommadiisa ka mida qalbigiisuu alla naxariistaasi geliyaa ilaahayna wuxuu u naxariistaa addoommada kuwooda naxariista wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommadiisa wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista oo kayrkood u naxariista marka naxariistaasi inuu qofka ku sifaysan yahay dacfi ma aha taagdarro ma aha jileec ma aha bal waa sifo wanaagsan waay qofka inuu naxariis leeyahay oo dadka u naxariisto u dhibriyo cid walbuu isleeyahay garabay kaaga baahan tahay oo awoodi karo inuu wax la qaban karo inuu wax la qabto وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فليصل رحمه من أحب قفكي جعل أن يبسط له في رزقه إن رزقه صلى الله واسعيه وينسأ له لو دبدغه في أثره راتكي سواء أجشي سي أجشي إن لو دبدغ جعل فليصل ها حريريو raximahu qaraabadiisa ha xiriiriyo xadiidka wuxuu ku saabsan yahay fadiilatu silati alarxaam qaraabadoo la xidhiiriyo fadliga ay leedahay qofka qofkii jecel in risqi loo waasiciyo jecel in loo dibdhigo raadkiisa oo macnaha ajashiisa ilaahay u dibdhigo qaraabadiisa ha xidhiiriyo waxaa laga yaabaa in lais yidhaahdo markii xadiidkan la maqlo oo risqigu sooma qorna qofka wuxuu cuni lahaa intuusan dhalanla loo qoray hadduu qaraabo xidhiiriya maxaa la fidinayaa wix waaba qoran yihiine intuusan dhalan baa loo qoray maalinkuu dhasho ilaa maalinkuu dhimanayo wuxuu cuni lahaa ma qoraalkiibaa wax iska bedelayaan kadaalika ta'khiiru اlajal ajasha la dibdhigayo la leeyahay ajashiisaa la dibdhigayaa ajashuso ayaduna maktuub ma aho ma qorna qofka maalinkuu dhiman lahaa waa qoranta wakhtiguu dhiman lahaa waa qoranta wuxuuna alla subxaana wa tacaala aayaad fara badan ku sheegay inaan waxba loogu daraynin qofka wakhtiga loo qoray ajashu markay timaado faidaa jaaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun horu dhacna ma jirto dib u dhigna ma jirto haddii marka geeridu go-an tahay wakhtigay dhacayso risqiguna uu yahay mid go-an oo qadaran maxay tahay risqigaan la fidinayo iyo ajashaan la dibdhigayo haddii qaraabada la xidhiiriyo waxay culimmadu ku jawaabeen ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa midka qaraabo xidhiirin doona iyo midkaan xidhiiri doonin intaba alla waa ogyah alla wuxuu ogyaha wax dhacay iyo waxaan dhicin iyo wax dhici doona fi lmustaqbal intaba ilaahay waa ogyah waa caliimun bikulli shay allah marka subxaanahu wa tacaala wuxuu ugu talagalay qofkii qaraabada xidhiirinaya markuu qaraabadiisa xidhiiriyo inuu ninkan qaraabadiisa xidhiiri doono wakhtigiisuna uu intaas gaari doono malaa'igtu marka ayaga waxay qorayaan iyo waxa looxul maxfuudka ku qoran waa kala duwan yihiin yacni macnaheedu ma aha warqadahan waxa ku qoran malaa'igta inaan wax laga bedeli karin laakiin waxa wax laga bedelaynin waa maxay waa waxa ku qoran fi lawxi lmaxfuud isbedel ma laha taa waxaa laga yaabaa marka malagu inuu haysto fulaan afartan jir waay afartan ma dhaafaya afartan uu ku dhimanaya inay u qoran tahay laakiin hadduu qaraabo xidhiiriyo in lixdan la gaarsiinayo fi lxaqiiqa maxaa u qoran marka fi lawxi lmaxfuud inuu lixdan gaarayaa u qoran cumrigiisu inuu lixdan sanaya ninka xidhiiri doona qaraabada sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala u qoraya tusaalaan ka wadaa sidaasaa ilaahay u qoraya subxaana wa tacaala ninkii kaleen qaraabo xidhiirinayna afartankiisa asiga u qoran dhaafi maaya halkaas soo looma kala duwayn waa loo kala duway marka xadiidka ma khilaafsana axaadiistaas kale iyo adiladaa kale midda kale soo ma jiraan asbaabo keena qofka inuu sii noolaado ayadoo haddana ajashu mar walba ay qoran tahay maalan qofku waa jiranayaa takhtaruu tagaya waa isdaaweynayaa markuu isdaaweynayo dantuu leeyaha waa maxa waxaa leeyahay cudur qaatilaa ku hayoo ku dilaya haddaadan iska daaweyn halisaad ku jirtaa isbitaaluu tagaya waa isdaaweynaya waxaa laga yaabaa inuu cudurkii ka kaco isdaaweyntan maxay sabab u tahay mar walba ajashu waa qoranta laakiin alla wuxuu ugu talagalay qofka cudurka inuu ku jirado kadib haddana uu ka kaco ilaa ajashiisa uu ka gaaro ajashu mar walba waa maktuub laakiin asbaabaha in lala yimaado iyo ajashu isdiidi maayaan asbaabaha waxaa ka mid ah in qaraabada la xidhiiriyo asbaabada waxaa ka mid ah yani yani asbaabaha oo cimrigaaga ku dheeraanayo risqigaaga lagu bara lagu ballaarinayo waxaa ka mid ah inaad qaraabada xidhiiriso silatul arxaam adilada ku soo aroortay aad iyo aaday u badan taha xagga qur'aanka iyo xagga sunnada labadaba qatiicatu larxaam waciidka ku soo arooray min alkitaabi wasunna ayaduna aaday u badan taha daabid ma leeyahay siladu qatiicaduusa daabid ma leedahay hadda kahor waxaan u malaynaya inaan ku soo marnay fi ladabi lmufrad inuu ahaayaan u malaynaya kitaabkaan ku soo marnay qaraabada xidhiirintooda ama silatul arxaam waxa ugu yar waa salaamta waxa ugu yaree lagu xidhiiriyo waa salaamta oo haddii maalan qofka qaraabada kula ah aad ku xidhiiriso salaan waad xidhiirisa salaantaasi ayadoo wakhti ma leedahay meeqa maalmoodaa shardiga markii la joogaba in la xidhiiriyo arrintaasi curfigay u noqonaysaa arrintaas waa arrin curfiga u noqonaysa sharcigu ma xadaynin laakiin waxa ugu yar ee lagu xidhiiri karaa waxay tahay salaam inaad salaamta ka goosan haddii salaan wax ka badan aad la imaan karto oo ah inaad wax siiso oo ay tahay inaad wax barto wax walbood u qaban karto taasna hadda waa dheeri waa loo baahan yahay waxaad awoodi karto inaad ku xidhiiriso laakiin waxa ugu yar waa in salaan lagaa helo qatiicatu larxaam ayadana waxaa ugu yar salaantii oo la waayo haddaad goyso qofkii qaraabada kula ahaa ee aad salaami weyso wax xidhiira aysan kaala dhaxayn qatiicadu way dhacday waa goyse hadday qatiica meesha timaadana adiladii arrintaa nahyinaysay ayaa ku dhacday marka silatul arxaam axaadiid iyo adilo fara badana ku soo aroortay in qaraabada la xidhiiriyo dadka qaraabada kula ah qaraabaduna hadda waa ballaarantaa qaraabadu ma ahan keliya dadka kula dhashay ama ku dhalay ama adeero aabbayaal la dhashay ma ahan qaraabadu qaraabadu intaa waa ka guda weynta alimaamu nawowi raximahullah markuu sharaxayay xadiidkii anas fi qisati abi alxa markuu abu alxa sadaqaystay beertiisa ahayd bayruuxa ee uu yidhi rasuulka ilaahay ow waxaan rabaa meeshaad adigu u aragta inaad ku bixiso beertan nebigu muxuu kula teliyey sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi araa an tajcalaha fi laqrabiin aniga waxaan u arkaa buu yidhi beertan inaad qaraabadaada ku bixiso yacni ku sadaqayso qaraabada si sadaqa iyo silo ay kuu noqoto labadaba asigoo arrintii fulinaya abu alxa ayuu wuxuu beertii wax ka siiyey ragow ka mid ahaa kacab ibnu maalik alimaamu nawowi xadiidka markuu sharaxayo wuxuu yidhi ragga uu abu alxa beerta wax ka siiyey waxaa ka mid ah rag ay iskugu yimaadaan odaga toddobaad markaad ad tirsato qofka toddoba oday aad iskaga soo dhacdaan qabiilo waayo hadda qabiilay ku dhow yihiin kan toddoba kaaga soo dhacaya qaraabo waayo qaraabadu ma aha marka aabbo dadkii la dhashay iyo dadkii dhala keliya ma aha ilaa kan toddobaad qaraabaduu ka mid yahay waxaan laga yaabaa intaas inay kasii shisho maraan laakiin mar walba xidhiirintu waa say kugu kala dhow yihiin silatul arxaamka waa say kugu kala dhow yihiin oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay markii nafaqada laga hadlayay iyo waxsiinta marka ugu horraysa qofka naftiisa kadib waxaa ku xiga xaaskiisa caruurtiisa aabbaha hooyada walaalaha uma adnaaka adnaaka wey kadibna siday kugu kala dhow yihiin dadka ay kugu kala sokeeyaan markaasay kuu kala xigaan ayaad mar walba u xidhiirinaysaa qofka inuu qaraabadiisa bartana waa muhiim dadka qaar qaraabadoo la barto suurad xunay ka haystaan oo wuxuu u haystaa nooc qabyaalada ka mida inay tahay inuu qofka qaraabadiisa ogaado waana fahm aad u qaldan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi acrifuu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum qaraabadiinna ka barta yani wuxuu yidhahda nasabyadiina ka barta waxaad ku xidhiirisaan qaraabadiina nasabkaaga inaad taqaan si aad u ogaato yaa kuu dhow yaa kaa dheer waxay ka mid tahay waxyaabaha mashruuca ah oo ay muhiimka tahay qofka inuu barto laakiin waxaa madmuum ah oo wax fiican aan ahayn inaad dad ku colaadiso soomaalida markii la yidhaahdo qofka qaraabanimaha la isku bartana waxaa laga yaabaa inuu is yidhaahdo waa maxay ma amay qabyaalo tahay qabyaaladii oo biyo aan ismarinna waa ka buuxdaa in badan oo ka mid a oo tii laisku colaadinayay ah in dad la riixo dad la soo dhowaysto colaad dad loo muujiyo nacayb la muujiyo qolo jacayl loo muujiyo kuwa gardarro lagu garab istaago kuwa ayagoo gar leh laga eexdo waxyaabahaasoo dhan wax bannaan ma aha in loo arko ama qofku isku arko inuu sarreeyo kayrkiisna ay hooseeyaan waa waa wax qabiixa oo liitawa waana midii jaahiliyadu ay ku sugnaayeen waa dhaqankii nebi moxamed caasay sala allahu calayhi wasalam ummaddan uga digay saxaabadana uu ka canaantay markay qaarkood yidhahdeen yaa lalmuhaajiriin qolo ay yidhahdeen yaa lalansaar muxuu ugu jawaabay abidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum ma waxaad bilowdeen buu yidhi yeeridii jaahiliyada qayladhaantii jaahiliyada miyaa bilowdeen anoo idin dhex jooga maanoo noola arrintaas bilowdeen dacuuha fa inahaa muntina qabyaaladda ka fogaada waa qurune saasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ka fogaada waa qurun muntina waa wax qurm waa wax qurmaaya waa wax soo shiiraya oo soo uraya hadday ahaan lahayd wax jismi lahoo muuqanaya waa soo shiiri lahayd laakiin waa wax macnawiya waa wax soo uraya wax fiican ma aha inaysan fiicnayn ay qabiix tahana waxaaba daliil kugu ah waxaa arkaysaa oo dhaqannadii jaahiliga jiri jiray ah soomaalidana laga helay wiil iyo abtigii colaad isku qaba laba qabiilay ka soo kala jeedaan abtigiisuu la dagaalamaya asigana wuxuu ka soo jeedaa dhanka aabbihii ninkaa la dagaalamaysa waa abti waxaana la safan tahay waa adeero waxa heerkaas ku gaarsiiya ma wax fiicana wax fiican ma wax qabiixa waa bal waa isdilaan mararka qaar waxaad arkaysaa wiil abtigii colaad u qaba oo caynaya ama duraya ama neceb qoladii aabbihii ka soo jeedana ay la sarrayso la fiicantaa waa dhaqan jaahiliya caqlina ma aha sharcina ma aha dadka kulligood waa min aadam waa aadam min turaab hal aabbaa laga soo jeedaa insaanku ama madow ha noqdo ama caddaan ama gaduud wuxuu raba ha noqdee kulligood hal aabbay iskugu tagaan aabbahood waa aadam calayhi salaatu wasalaam aadamna hal meeluu ka soo jeedaa waa ciid maadaama kulligeen hal meel aan ku wada biyo shubmayno maxaa keenaya in la iskala qobqobo oo la iskala riixo allah subxaana wa tacaala markuu yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila sababta waa caddeeye sababta waa maxay waa litacaarafuu waa isbarasho si wixii dadka qaraabada kuwa aad u xiriiriso si dadka kuu dhoweeya dadka aan kuu dhoweyn aa u kala garato waa litacaarafuu laakiin maaha in laisku colaadiyo ama la isku riixo haddaad aragto qof qabyaalad ay ku jirto qofkaasi quruna qalbigiisa ka buuxa cudur xunahay cudurkaasina adigana ilaahay ka magangal asigana uga ducey inuu ilaahay ka saaro asigana uga duceey inuu ilaahay ka saaro maxaa yeele cudurkaas qofkuu qalbigiisa galo dunuub fara badanoo ximbaarta xaqiiqatan dunuub fara badanoo ximbaaranaya waxyaabo badanoo xumaana wuxuu u gelayaa arrintaas darteed sharaftiisana waxay ku baaba'aysaa arrintaa darteed dadka waxaa la rabaa inay kugu soo kala dhowaadaan say diinka ugu kala dhow yihiin yaa mustaqiima yaa sharciga ilaahay ku toosan yaa cibaadada ku fiican yaa taacada ku wanaagsan dhankaa ka fiiri inna akramakum cinda allaahi atqaakum ilaahay agtiisa midka karaamada ku leh ayaa waxaa la rabaa agtaada inuu karaamo ku yeesho hadduu nasab wax tarayo abu jahl waxuu tari lahaa iyo abu lahab yaa ka nasab wanaagsanaa qurayshay ka soo jeedeen banu haashim bay ahaayeen ashrafu qabaa'il alcarab qabaa'ilka carabta kuwa ugu sharafta badan lay ka soo jeedeen alla wuxuu yidhi tabbat yadaa abi lahabin wa tab bilaal alxabashi radia allaahu canhu oo nin addoona ahaa waa la addoon buu ahaa jire la xoreeyey nebigu wuxuu yidhi innii samictu dufana calayka fi ljanna kabahaagii shanqartooda ayaan jannada dhexdeeda ka maqla buu yidhi bilaalow waa min ahli ljanna radia allaahu canh diinku marka qofku wuxuu ku qiimeeyaa ma aha xag u ka soo jeedaa ee waxaa lagu qiimeeyaa qof walba siduu ilaahay ugu xihan yahay daacada ilaahay ugu dhow yahay markay saxaabada qaar ka mida rasuulka weydiiyeen man akramu nnaas dadka yaa ugu wanaagsan baa leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi atqaahum lillaah dad waxaa ugu karaamo badan kan ugu taqwado badan markaasay yidhahdeen laysa can hada nas'aluk arrintan kumaanan weydiin markaasuu yidhi fa yuusufu nabiyullah ibnu nabiyillaah ibnu nabiyillaah ibnu khaliilillaah markaasay yidhahdeen laysa can hada nas'aluk arrintaa ma aha arrintaan ku weydiinayno wuxuu yidhi facan macaadin alcarabi tas'aluunii khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaami idaa faquhu usuushii carabta haddaad wax iga weydiinaysaan kuwooda idinkugu fiicnaa wakhtigii jaahiliyada ayaa idinkugu wanaagsan islaamka dhexdiisa hadday diinka fahmaan ayaga laftirkooda maxaa lagu xihay hadday diinka fahmaan waay oo hadday diinka fahmaan qofku qiimo wuxuu ku leeyahay diinkiisa waay marka adigana ku qiimay diinka qofkaad la saaxiibayso midkaad soo dhawaysanayso ku qiimay diinkiisa waxaa laga yaabaa qof walaalkaa ah oon qaraabo aan walaal kugula ahayn laakiin fil islaam walaal kugu ah inuu kunjeer kaaga fiican yahay mid kula dhashay oo hooyo aabba ay kula dhaleen inuu kaaga wanaagsan yahay khayrka iyo wanaagga doonista uu kula doonayana ayaga uu kaaga fiican yahay naxariis haddii la yidhaahdana uu kaaga naxariis badan yahay nusro iyo garab haddaad u baahatana ayaga inuu kaaga dhow yahay marka wanaagga xagga diinta inaad qofka ku doorataa loo baahanya taa marka macnaheeduna ma aha qofka inuusan dadkiisa barane uu ka dhaga xirnaado meeluu ka soo jeedo uusan aqoon qaraabadiisa iyo qaraabadadaan u hayn uusan kala garanayn ayaduna sax ma aha khayru lumuuri awsatuha arrimaha waxaa u khayr badan wixii dhexdhexaada dadkaaga iyo qaraabadaada iyo eheladaada baro si aad u xidhiiriso cunsuriyada iyo casabiyana yaysan qalbigaaga gelin oo wixii jaahiliyadu ku dhaceene diinku islaamka uu la dagaalamay ha ku sifoobin abu dar radia allaahu canhu ninbuu wuxuu ku ceebeeyey hooyadiis waa nooc cunsuriyada ka mid ah wuxuu yidhi yabna sawdaabu midkii ay dhashay naagtii madoobeed hooyadiisoo madow ku caynaya inay hooyadii madoobeed nabigaa maqlay calayhi salaatu wasalaam oo arrintii ogaaday wuxuu yidhi atucayiruhu biummih abuu daru ninkama waxaad ku dhaleecaynaysaa hooyadii innaka mru'un fiika jaahiliya waxaa tahay buu yidhi qof ay ku jirto khaslo ka mid a khasladii jaahiliyada dhaqankii jaahiliyada wax ka mid aha kugu jira buu yidhi markaasuu yidhi rasuulka ilaahi ma anoo da'daan la eg ayaa jaahiliya igu jirtaa markaasuu yidhi haa adoo da'daan la eg ayaa jaahiliya kugu jirtaa macnaa nin weyn ahuu leeyahay waktigaan iyo da'dan anoo jooga miyaa dhaqan jaahiliya ugu sugantaa nabigu wuxuu yidhi nacam dhaqan jaahiliya kugu sugan adoo waktigaan maraya wuxuu nebigu ugu canaananayo waa maxay calayhi salaatu wasalaam wuxuu diidayaa inuu ku dhaleeceeyo hooyadii marka qofka in lagu dhaleeceeyo ama lagu duro nasab uu ka soo jeedo waa khasla min khisaali اljaahiliya wax bannaana ma ah wallahu aclam wsala اllahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin